lacagtan oo cadadkeedu yahay afartan kun oo dollar looguna tala galay in lagaga qayb qaato gurmadka abaaraha ayaa maamulka khaatumo ku wareejiyeen guddiga ay dhowaan u magacaabeen oo gurmadka dadka abaaruhu ku saameeyeen deegaanada sool sanaag iyo cayn guddigan oo ka kooban sagaal xubnood ayaa maamuli doona lacagtaasi iyaga oo gaadhsiin doona dadka tabaalaysan madaxweynaha maamulka khaatumo doctor cali khaliif galeydh ayaa ugu horeyn ka warbixiyey lacagtan iyo sida ay ku timid lacagtii warkeeda aan sheegaynay ee afartanka kun ahayd ee baayaca mushtarka dadka soomaaliyeed ee baayaca mushtarka ee magaalada jabuuti aanu kula kulannay lacagtay noo soo dhiibeen taasay ahayd iyadii baan xawaaladan u dhiibnay iyadiibaa hadda aanu idinku soo wareejinaynaa xilkeedii sidii guddidan u maamuli lahayd iyo habxisaabeedka yaan rabaa inaan kugu soo wareejiyo waxaana jeclaan lahaa arintaasu waa ammaano dadkaa wax noo soo dhiibayna waxa uun dhibaysa oo inay gurmadka ka qayb galaan waana naga ballan qaadeen intan hore haddaanu si la yaqaano oo hab xisaab ku dhisan oo intii baa hidu haysay la gaadhsiiyo weliba siday u kala daran yihiin loo gaadhsiiyo waxaanu ku dadaalaynaa inaannu idinka badinno inaannu ka qayb gallo ololaha ama gurmadkaa guud ee aada ugu tala gasheen ummaddaas iyagana waa ku mahadinaynaa idinkana ammaanadaasaasaan kugu soo gudbinaynaa ee laga qabo guddoomiyaha guddiga abaaraha maamulka khaatumo sheekh mukhtaar axmed xaaji faarax ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay in lacagta ay gaadhsiin doonaan dadka loogu tala galay iyagoo eegi doona sida loo kala jilicsan yahay madaxweyne aad baad u mahadsan tahay waa kaa guddoonnay lacagta afartanka kuna ee aada nagu soo wareejisay oo ay soo bixiyeen dad muxsiniin ah ee qoladaas soo bixisay waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala meeshii ay ka bixiyeen wax ka khayr badan oo ka ballaadhan ilaahay subxaana wa tacaala ha ugu bedelo intii kale ee u xeli kartaan waxaanu ugu baaqaynaa dadka tabaalaysan in iyaguna wixii ay ka geysan karaan inay ka geysaan waxaa intaa labeeya ee annaguna mas-uuliyadda ammaanadaana loo dhiibay inaannu u gudbinno oo dadka mudanta ah ama mustaxaqiinta ah sidii ay u gaadhi lahayd xilkoodana loo igmaday ilaahayna subxaana wa tacaala ha noo fududeeyo oo ha nagu asturo inaannu annaguna gaadhsiinno ayaannu insha allahu tacaala ballan qaadaynaa iyo wixii guddi hoosaadee nala shaqaynaya waana dadaalaynaa ilaahaydan ugu dambayna xubnaha guddiga ayaa ku baaqay in dadka qurbo joogta ah ee ka soo jeeda deegaanadani ka qayb qaataan gurmadka abaaraha deegaanadan laga samaynayo laakiin waxaan la hadlaynaa walaalaha rag iyo dumarba ee dibadda ku maqan ee qurbo joogta ahaa guud ahaan gaar ahaanna saddexdaa gobol ee sool sanaag iyo cayn dadka u dhashay waxay la tahay maanta waad ka warhaysaan xaaladdu meesha ay marayso waxaan idin xasuusinayaa sadaqadu ajriga ay leedahay waana ogtihiinoo waa isxasuusin wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ittaqu naara walow bishaji tamra naar iskaga xijaaba xabad timira jeexeedna ha ahaatee xabad timira jeexeeda ayaa ilaahay naarkaaga difaacaya hadduu kaa aqbalo carada ilaahay subxaana wa tacaala sadaqadu waa qaboojisaa oo tudfiu qadaba rabbi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dunuubta iyo khadaayaadka ilaahay waa ku dhaafaa subxaana wa tacaala cimriga waa barakaysaa ajrigeedu aad iyo aad buu fara badaya waa ogtiina nabigu calayhi salatu salaam wuxuu uhi daawuu mardaakum bisadaqa ku daweeya dadkiina xanuunsanaya sadaqada markaa qurbajoogay gaar ahaan si fiican baynu isaga warhaynaa anugu waxa weeye dadka qaar baa gudajoog iyo qurbajoogba ah waa maalintii aad waa maalintii idinku muhiimsanayd ee idinku weynayd laba maalmood baa idinku weyn intaan ka warhayo maalintaa dhibaata dhacdee la isdila dhigdaato oo dadka aad islaaxa iyo wanaagga iyo heshiisiinta aad isu taagtaan iyo maalinta abaare dhacdo ee xooluhu dhintaan ee dadku aad iyo aad ay u rafaadaan ee biyo la waayo ee baad la waayo ee cunto la waayo ee maxaanku idhahdaa hooyooyinkeenna waddanka jooga ee reer baadiyaha iyo kuwa tuulooyinka magaalooyinkaba joogaa shaaxa carruurta waxay ugu caddeeyaan ay waayaan waxaana loo sheegay kuwa intay daqiiq yar meelaha ka soo amaahdeen carruurtii laxooxdii biyo ku siiyey arrintaasi dhiiggii haydin taabato haydin damaqdo insha allahu tacaala waxaad haysataan allah idiinsi barakeeyo dadkiinni walaalaha ahaa ee deriskiina ahaa jiiraankiina ahaa waa gaajoonayaan qofka iimaankiisa waxbaa ku jira haddaan u damqanin dadka deriskiisa ehelkiisa ah ee gaajoonaya markaa fadhiga ka kaca waa maalintii aad muuqan jirteen waa maalintii aad shaqayn jirteen rag iyo dumar xitaa waxaanu rabnaa carruurta yaryar aad dhasheen dhasheen aad wax ka soo ururisaan insha allahu oo aad maxaan ku dhahdaa meelaan tala iyo maamul joog waxba kama socdaade aad maamulka iyo talada dadka maamulka haya la soo xidhiidhaan oo iyaga ayaa ummadda gaadhsiinaya u xilsaaran idinkana waxaa laydinka rabaa inaad hawsha isu taagtaan ilaahay idin barakeeyo ilaahay awlaadda ha idin xafido dhammaanteen annagana noo soo duceeya insha allahu raxmaad khayr qaba inuuna siiyo kulligeena raxmaad khayr baa allah ilaahay hayna siiyo madaxda meesha fadhiyana waa salaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu khadar cawl ismaaciil raadiyow daljir buu hodle